ku dhowaad boqol arday oo deggan degmada ceelwaaq ee gobolka gedo ayaa sanadihii u dambeeyey waxay waxbarasho u aadayeen dugsiyo waxbarasho oo ku yaala magaalada xuduudda ku taalla ee ceelwaaq kenya oo degmada ceelwaaq ee gobolka gedo u jirta ilaa toban kilomitir ardaydan ayaa intooda badan waxay lug ku tagaan iskuullada waxayna dhibaatooyin ay kala kulmaan xuduudda labada magaalo sida iskudhac xagga ciidamada oo keena in xuduudda la xiro mararka qaar sharciyo la weydiiyo ama in la xiro ardayda iyo ardayda oo aanan awoodin lacagaha lagu raaco gaadiidka u kala goosho labada magaalo taasoo keenta in ardayda ay ka baaqdaan duruustii ay qaadan lahaayeen axmed sheekh xasan waa maamulaha dugsiga hoose dhexe ee alfurqaan ee degmada ceelwaaq wuxuuna inoo sheegay in howlgelinta dugsiyadan ay ku timid baahi waxbarasho oo ka taagan degmada ceelwaaq ee gobolka gedo isagoo sheegay in dugsiga uu maamulaha ka yahay ay wax ka bartaan ilaa laba boqol iyo konton arday waana iskuul ardaydu ay wax ku bartaan si lacag la-aana sida uu yiri iskuullada waxawey hata iskuullo oo waxaweyaan hoose dhexe weye iskuulladaasna furitaankooda anaga aan furnay baahi waxaweyaan degmada ay uqabsi darta weye iskuulladan waxaweyaan waxaa iska kaashto iska kaashatay yani deegaanka iyo waxaweyan dad beereed ah marka markii anagaan aragno baahida meesha ka jirta darteed annagana waxaweyaan arrintaas baan soo basaarnay iskuulka iskuullada iskuul haya imaam shaafici
dhinaca kale sahal macalin aadan oo ah gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada ceelwaaq ee gobolka gedo ayaa inoo sheegay in ardayda ka tagta ceelwaaq soomaaliya ee waxbarashada u aada magaalada dariska laa ee ceelwaaq kenya inay xuduudda u dhexaysa labada magaalo ay dhib xoogan kala kulmaan wuxuuna sheegay dhibaatooyinkaasi in looga bixi karo oo keliya dadka deegaanka oo isu xilqaama sidii dugsiyo waxbarasho looga furi lahaa deegaanka
horta dhibaato badan bay ku balan ardayda dadka ka barata dhibaatooyinkan waxaa ka mid ah ilaa toban kilomitir bay lugeeyaan oo ay soo lugeeyaan labaatan kilomitir bay noqonaysaa inay halkaas intay waxbarasho tagaan ay kasoo noqdaan dhibaatooyinka leedakaa way jirtaa marmar waxaa imaanaya in xuduudda adala xiro oo xagga ammaanka loo xiro bay noqonaysaa dhibaatooyinka soomaaliya ka tahay waxaa la xiriyo mar waxaa imaanaysa isku dhacyo oo cadaadaadka deegaanka midda dheer ilaa mudanasaan looga dambeyntii dhibaatooyinkaas ayaa ka mid ah si kastaba dhibaatada waxbarasho la-aaneed ee ka jirta ceelwaq kuma koobna oo keliya degmadaas balse guud ahaan gobolka ayay ka jirtaa baahiyaha dhinaca waxbarashada sida ay maandeeq f m u xaqiijiyeen dadka deegaanadaasi ku dhaqan